Guddoomiyaha degmada Waciya Axmed Xasan Bare ayaa tababar ku saabsan sare u qaadista tayada iyo tacliinta sare u soo xiray qaar ka mid ah golayaasha deegaanka magaaladaasi. Tababarkan oo socday muddo shan maalmood ah ayaa waxaa xiritaankiisa goobjoog ahaa maamulka degmada Waaciya, bahda waxbarashada, dhalinyaro iyo qeybaha kale ee bulshada. Guddoomiyaha degmada Waaciya Axmed Xasan Bare oo soo xiray tababarka ayaa ka warbixiyay muhiimada tababarkan.
waxaa maanta inoo sharaf ah inaynu ka soo qayb gallay gunaanadkii iyo xidritaankii tababarkii muddada shanta maalmood ee socday ee ka socday howlka degmada waaciye oo ku saabsanaa sare u qaadista iyo horumarinta tayada tacliimeed ee golaha deegaanka runtiina barnaamijkan waa barnaamij aad u qiimo badan oo qorshaha ay wasaaradda arrimaha guduhu ka leedahay uu yahay in guud ahaan kor loo qaado tayada aqooneed ee golayaashii deegaanka ee ku soo baxay qof iyo codka maanta waxaad nasiib u yeelateen inaad qayb ka noqotaan gaar ahaan safka hore ka gashaan degmooyinka tababarka qaadanaya waxaan rajaynayaa cilmiga ballaaran ee baaxadda weyn ee ku saabsan shaqooyinkiinii iyo tusaale ahaan barashada iyo fahamka lowlan barsaman oo ah siyaasadda ee wasaaradda arrimaha gudaha u qorshaysay in lagu hago oo lagu dhaqo degmooyinka puntland oo dhan waana sharci laga ansixiyey golaha wasiirada baarlamaanku ansixiyey madaxweynuhu saxixay waxaa kaloo jira xeer hoosaad waxaa kaloo jira xeer hoosaad ee degmada u gaara oo ay ku dhaqanto oo haga shaqa maalmeedka iyo howlaha socda oo kala qeexaya howlaha awoodaha kala sarraynta xubnaha golaha deegaanka awoodahooda iyo dhammaan waxyaabaha hortaminta u leh shaqada tababarkan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta tayada tacliinta goobaha waxbarashada ee ku yaala degmada waaciye